alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin muxamadi wcala aalihi wasaxbih wman ihtadaa bihadyihi ilaa ywm اddiin ama bacdu asalaamu calaykum waraxmat اllahi wabarakaatu sida aada maqasheen walaalayaal maanta waxaynu ka hadli doonaa mawduuca ciwaankiisa uu yahay laa yaclamu اlgayba ila allah oo insha allahu tacaala aynu ka heli doono su-aal aada u soo noqnoqotay dadkuna in badan ay isweydiiyaan su-aashaasi oo ah maa xukmu man yabda-i macrifata algeyb maxaa u yahay xukunka qofka sheeganayo qeybkiiyo waxa maqan inuu og yahay mase banaantaha in loo tago oo wax la weydiiyo ma dhici kartaa bashar iyo ibni aadam inuu ogaado waxyaabaha maqan oo mustaqbalka uu ka waramo iyo waxaan ibni aadamka caadiga u muuqan rabbigeen subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay magacyo wanaagsan iyo tilmaamo dhamaystiran ilaahay wuxuu uhi walilaahi alasmaau lxusnaa fadcuuhu biha ilaahay wuxuu leeyahay magacyo wanaagsan wanaaga gaayadiisiiyo halka u dambayso ka gaadhay ilaahay ku caabuda oo ku barya ilaahay wuxuu leeyahay tilmaamo iyo sifaat sareeyo dhamaystiran walilaahi almasalu laclaa buuri rabbi tabaaraka wa tacaala ilaahay baale waqfiga iyo tilmaanta saraysa allatii laa yushaarikuhu fiiha makhluuq taasi oo rabbi aanu la wadaagin min makhluuq ahi sidaa rabbiba uu yihi laysa kamilihi shay wa huwa samiicu lbasiir ilaahay subxaanau watacaala shay lamidi ma jiro isagoo rabbi la tilmaamo uu ka mid yahay asamcu waalbasar samca iyo basarka makhluuqu la mid maaha ka rabbi tabaaraka wa tacaala waxaa mar kale rabbi subxaanahu watacaala uu inoo diiday in ilaahay subxaanahu watacaala aynu la nasayno bashar iyo makhluuqaad oo aynu siino sifaadka ilaahay ula gaarka yahay amabase aynu ka dhignaa allah subxaanahu watacaala mid ku sifaysan sifaatu naqsi waalcayb sifaadka hoosaynta ee makhluuqaadku ay leeyihiin waxaa rabbi subxaanahu watacaala uhi falaa tadribuu lilahi alamthaal ilaahay subxaanahu watacaala ha u yeelina kuwa aada la masaynaysaan oo aada kala mid dhigaysaan ilaahay magacadiisa wanaagsan aynu sheegnay waxaa kamid ah inuu yahay caalimu lgaybi washahaada waxaa maqan iyo waxaa joogada koog sifaadkiisa waxaa kamid ah rabbi subxaanahu watacaala anahu yaclamu sira waakfa inuu og yahay waxaas la siraysto iyo waxaa kasii qarsooni badanba rabbi subxaanahu watacaala sifada iyo tilmaanta noocaasiya sheegisteeda iyo xuskeeda aada buu ugu soo celceliyey fi lqur'aani alkariim isagoo rabbigeen muusinayo shanigeeda qadarka iyo qiimaha ay leedahay ilaahayna baraayo inuu la gaar yahay ilaahay subxaanahu watacaala aayaad fara badan waxa uu ku cadeeyey sifadaa inaanu la wadaagin laa malakun muqarab walaa nabiyun mursal walaa waliyun saalix malag kamida malaa'igta rabbi uu soo dhoweeyey ee uu jecel yahay iyo nebi kamida mursaliinta ilaahay uu diray iyo weli kamida kuwa ilaahay tabaaraka watacaala uu jecel yahay toosan intaa midina lama wadaagto laljinu waalinsi yaclamuuna algayb jinka iyo insigu toona ma oga keybkiiyo waxaa maqan bal waxaynu akrinaynaa biidni illah aayaad kooban oo kamid ah aayaadkaa tiradoodu ay badan tahay rabbi uu ku sheegay kitaabkiisa ee tusinaayo sifada iyo tilmaanta inuu ilaahay subxaana watacaala leeyahay qaala tacaala waaclamuu ana allaha bikulli shayin caliim waxaa rabbi uu leeyahay ogaada ilaahay wax walba inuu og yahay waxa joogiyo waxa maqan waxa qarsoon iyo waxa muuqda wax yar iyo wax weynba rabbi isagaa yahay ina allaha laa yakfaa calayhi shayun fi lardi walaa fi samaa ilaahay kama qarsoono shay dhulka yaalla shay buu samada yaallana rabbi tabaaraka watacaala kama qarsoona ilaahay waa og yahay dhammaan waxaa samada ka dhacayo waxaa dhulka ka dhacayo waxaa kaloo rabbi subxaana watacaala uu yihi isagoo inala hadlaaya oo inoo muujinayo inayna waxba qarin karin wax kasta inu isku dayno inaynu asturno inuu ilaahay tabaaraka watacaala ogyahay buu inoo sheegaya qul in tukfuu maa fii suduurikum aw tubduu yaclamhu llah haddaad qarisaan waxa laadihiina ku jira oo aada soo saari weydaan amaba si aada muusisaanba ilaahay waa ogyahay wayaclamu ma fi samaawaati wama fi lard wallahu calaa kuli shayin qadiir waxaa samooyinka yaal iyo waxaa dhilalka yaalba rabbi waa ogyahay subxaana wa tacaala ambiyadiisa ayaa rabbi u xirtay sifada noocaasiya oo yihi laa cilma lana inaka anta callaamu lguyuub ilaahay oo nagu cilmiyo aqoon ma lihi waxaadna bartay mooyaane adiga ayaa waxaa tahay rabbi o callaamu lguyuub waxyaabaha maqankood ee ka warhaya macrifada uu leeyahayna ay xeel dheer tahay wa cindahu mafaatixu lgaybi laa yaclamuha ilaa hu ilaahay agtiisa waxayaal miftaaxyada lagu furto arrimaha maqan ogaalkooda rabbi mooyaane cid kale mafaatiixdaasi ma taqaano qaybku waa sir ilaahay u qufilan ilaahay mooyaane cid kale inaana ogaan karin ba aadayna tusinaysaa waxaa kaloo rabbi subxaana watacaala uu yihi isagoo ka waramaya hadal ay yidhaahdeen kuwo kamida dadka wanaagsan ee uu doortay inaka taclamu maa nuqsi wamaa nuclin wamaa yakfaa cala allahi min shayin fi lardi walaa fi samaa ilaahay waad ogtahay waxaanu qarsanayniyo waxaanu muujisanaynaba ilaahay sayna kama qarsoona dhulka kagama qarsoona samadana kagama qarsoona iyadoo arinku sidaasi uu cad yahay oo ilaahay uu cadeeye subxaana watacaala tilmaanta iyo sifada inuu leeyahay oo xujajkaas daahirada iyo aayaadka bayinaadka rabbi uu soo dejiyey oo weliba ilaahay in badan uu ku celceliyey suwarka qur-aanka in fara badan oo kamidana aad ka helaysid ayaa haddana waxaa laga yaabaa basarka qaarkood inay la yimaadaan cinaad iyo madax adayg oo ay yidhaahdaan ilaahay waa u qiraynaa qeybkiio waxa maqan inuu ogyahay laakiin arrintaa la gaar maaha makhluuqaadka qaarkood baa og oo ilaahay sifadaa la wadaaga inay yidhaahdaan baa laga yaabaa ilaahay subxaana wa tacaala hadalka caynkaasi iyo shubhada ah isagoo burinaya kusinaya baadilnimadeeda waxa uu caddeeyey sifadaa inuu la gaar yahay aayaad fara badan buu ku caddeeyey waxaa kamida qowlka rabbigeen uu leeyahay faqul inama algaybu lilah waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow gaybka iyo waxa maqan ogaalkiisa ilaahay uun baale subxaana wa tacaala inamaa waa aadaatu xasr tuthbitu alxukma lilmadkuur wa tanfi can gayri xukumkan la sheegay ah ogaalka gaybka ayaa cidda la xusay ee ilaahaya subxaana wa tacaala ay u sugaysaa waxaanay u diidaysaa cid kasta oo ka soo hadha sidaas oo kale ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yihi isagoo basharka la hadlaayo wamaa kaana allahu liyudlicakum cala algayb ilaahay ma aanu ahaanin inuu idin daalacsiiyo qeybkiiyo waxa maqan wax badan buu idinka qariyo ogaalkiisa la gaar yahay idinku aydaan warka haynin wallahu yaclamu wa antum laa taclamuun ilaahay wax walba waa ogyahay idinkuna waxba ma ogidin intaad og tihiin ayaa yar wixii laydin sheegun baad ogaan kartaan wax kalena warkama haysaan qul laa yaclamu man fi samaawaati waalardi algayba ila allah wamaa yashcuruuna ayaana yubcahuun waxaad tidhaahdaba lae maxamedow ogeysiis bix dadka oo dhan gaadhsii waxaad tidhaahdaa ma oga man fi samaawaat kuwa samooyinka jooga oo ilaahay malaa'igtiisa ah iyo walardi kuwa dhulka jooga oo ambiye leh oo saalixiin leh oo bashar kale leh gaalo iyo islaamba leh sin iyo insiiba leh ma oga qeybkiiyo waxa maqan ilaahay tabaaraka wa tacaala ayuunbaa og oo arrinta noocaasiyo la gaara wamaa yashcuruuna ayaana yubcasuun mana oga dareenkeedana ma hayaan maalinta lasoo saarayo haddii qeybkiiyo waxa maqan ay og yihiin maalintay dhimanayaan bay ka war heli lahaayeen maalinta qiyaamuhu dhacayo lasoo saarayay ogaan lahaayeen laakiin qeybka ma oga wabittaali taasina warkama hayaan waxaa kaloo rabbi yihi subxaana caalim lgaybi falaa yubhiru calaa gaybihi axada ilaa man irtadaa min rasuul ilaahay waa ka keybkii waxa maqan og ee la gaarkaa keybkiisa ilaahay uma muujiyo daaha ugama qaado axad waa nakira fii siyaaqi nafsi waxay faa'iideynaysaa cumuud axad min almakhluuqaat ilaahay keybkii waxa maqan ma ogeysiiyo ilaa man irtadaa min rasuul cid ilaahay raalli uu ka noqdo rasuula mooyaane ciddaasina rabbigeen subxaana wa tacaala keybka oo dhan maanu ogeysiin kullu maa huwa maktuub fii lawxi maxfuud warkama hayaan waxa ilaahay tabaaraka wa tacaala keybka uu ka ogeysiiyey intuu waxyi ugu sheegay wa qaala subxaana wa cindahu mafaatixu lgaybi laa yaclamuha ilaa hu waxaa rabbi uu leeyahy subxaana ilaahay wuxuu haystaa mafaatiixda keybka furayaasha waxyaabaha maqan isaga mooyaane cid kalena ma oga wuxuu leeyahy imaam lqurtubi raximah llah isagoo aayaddan inoo fasiraya adaafa subxaanahu cilma algaybi ilaa nafsi fii gayri maa aayatin fii kitaabi ilaahay waxa uu u tiiriyey ogaalka keybka naftiisu u tiiriyey inuu isagu ka warhayo inoo sheegay aayado fara badan oo qur-aanka ka mid ah ilaa uli faman qaala inahu yanzil lgaytu gadan wajazama fahuwa kaafir waxa uu leeya waxay idhaahdeen culimadu qofka idhaahdo berri ayaa roobkuu imanaya oo arrinta noocaasiya kara waan u malaynaya iyo waan filaya iyo waanu rajaynaynaa midna mu odhan wuxuu ihi roobku berri buu soo degaya fahuwa kaafirun waa mid gaaloobey buu leeyay waayo aayaadkaasi aynu akrino buu beeniyey akbara canhu biamaaratin iddacaaha am la ama ha yidhaahdo roobku berri inuu da-ayo in lowba in low calaamadaasaan ku gartay ama bilaa calaamad baan gartay ba ha yidhaahdeen wakadalika man qaal inahu yaclamu ma fi raxib fahuwa kaafir qofka yidhaahdo waxa ilmogaleenka ku jiraan ogahay inta aan malagga loo dirin ee xaaladii keybka aan laga saarin kaasina waa mid gaaloobey buu leeyahay aw akbara can ilkawaa'in almujmalati aw ilmufasala fi an takuna qabla an takun falaa riibata fii kufrihi ayda ama qofka ka waramo kaa'inaadka waxyaabaha kale jira inta aanay dhicin yidhaahdo way dhacaysaa kaasi gaalnimadiisu shaki ma laha buu leeyahay laba inay isku khilaaftana maaha waxa uu markaa tilmaamaya ajnaantii iyo waktiyadii hore arrintaasi inay ka mid ahayd min almusallamaati alwaadixaat arrimaha iska cade cidido aanay ka doodi jirin laakiin casriyadii dambe axwaasha ayaa isbedeshay wuxuu leeya qaala culamaauna waqad inqalabat ilaxwaalu fii hadihi alajmaan axwaashu way isbedeshay buu leeyahay waktiyadan dambe waxaana dhacay ityaanu lmunajimiina waalkuhaan dadku sharciga sidaa u cad inay baal maraan oo ay u tagaan kuwa xidigiska ee xidigaha u daliilsado waxyaabaha keyrkee dhici doona iyo kuwa kuhaantee faaliya waxau leey imaamu shawkani isaguna raximahullah isagoo aayaddaa laftooda fasiraya fii hadihi alaayati shariifa aayaddan sharafta le waxaa ku jira maa yadfacu abaatiila alkuhaani waalmunajimiina waalramliyiina wagayrihim wax burinayo meesha ka saaraya abaatiilka ay sheegtaan faaliyayaasha iyo xidigiyayaasha iyo kuwa qururuxa sayrsaydee yidhaahda keybkiiyo waxaa maqan baanu kasoo dhex saaraynaa iyo kuwo kaleba ama ha noqdaan islaamo fooxiya ama kuwo tusbax roga ama kuwo dhulka xarxariiqa kuwaasoo min mudaciina maa laysa min shaanihim ah kuwa sheeganayo waxaan arrinkooda kamid ahayn walaa yadkulu taxta qudratihim awoodna aanay u lahayn walaa yuxiitu bihi cilmuhum cilmigooduna aanu koodi karin oo aanu gaari karin walaqad ibtuliya alislaamu wa ahluhu biqowmin suu min hadihi alajnaasi daalla waalanwaaci almaqbuula waxaa muslimiinta ku habsaday iyo musiibada ku dhacday buu ka waramaya raximah llah wuxuu le waxaa lagu imtixaamay islaamka iyo dadkiisaba dad xun baa lagu imtixaamay oo kamida kuwaa sheeganaya keybkiiyo waxa maqan inay og yihiin ee lunsana xaqa garab maray ahna kuwa ilaahay tawfiiqdiiyo waafajintii uu ka qaaday waxaa rabbideen yihi subxaana ina allaha cindahu cilmu saaca ilaahay isaga ayaa goorta qiyaamuhu u dhacayo cid kaloo ka warhaysaa ma jirto ilaahay baa nebi maxamed ku yihi haddii lagu weydiiye waxaa tidhaa qul inamaa cilmuhaa cinda allah ilaahay baa tabaaraka watacaala goorta ay dhacayso ogoo ka warhaya cid kalena cilmigeeda ma hayso wayunazilu lgaysa wayaclamu maa fi larxaab ilaahay isaga ayaa roobka soo dejiya goorta uu soo degaayona og ilaahay isaga yaog waxaa ilmagaleennada ku jira wamaa tadrii nafsun maadaa tagsibu hadaa naf ma garanayso berri waxay la kulmi doonto miyay noolaan mise mise way dhiman miyay khasaari mise way faa'iidi macaafimaad qodday berri ku gaadhi mise way xanuunsan shaygii ka lugi berri miyay heli mise way waayi wamaa tadrii nafsun biayi ardin tamuut naf ma garan maysa dhulka ay ku dhiman doonto ma baradooday ku dhiman oo lagu oodsan oo qofka nafta lagaga qaban mise meel kalaa loo kaxayn doonaa nafna sidaasoo kale garan maysa goorta ay dhiman doonto ina allaha caliimun khabiir ibnu aadamka cilmigiisu waa gaaban yahay sidaa awgeed buu arrimaha ogaan kari waayo laakiin rabbi subxaana waa caliim cilmi badan khabiira ee yaclamu bawaatina alumuur arrimaha kuwooda qarsoon og kuwooda muuqdo hadalkooda daayooda maxaad u malaynaysaa ayuha almuslim wayaa ayatuha almuslima nafta aan garanahayn waxay berri la kulmi doonto ma ka warrami kartaa nafaha kale waxay la kulmi doonaan qofkan faalinaya ama xidiginaya ama islaamtan fooxinaysa nafteedu berri waxay la kulmi doonto inaanay ogeyn buu ilaahay inoo sheegay naf kale waxay la kulmi doonto hadalkeeda daayo nafna garan mayso inay dhiman doonto berriyo inay noolaan doonto iyo meesha ay ku dhiman doonto toona nafta noocaasi ma ka warrami kartaa naf kale inay berri dhimanayso iyo inay noolaanayso iyo meeshay ku dhimanayso arrintu waxaan u malaynaya inay iska caddahay aayadduna si waadix oo cad ay noo tusinayso cid kastoo arrimaha sheegataa inay been sheegtay ilaahayna runuu sheegay subxaana watacaala adiga ayuu arrinku ku yaallaa intaa waxaa ka dambeeya ama ilaahay rumayso wuxuu ku leeyahy wamaa tadri nafsun maadaa tagsibu hada ama faaliyo iyo sooxiso rumayso oo iyagu kule waxaanu ognahay nafu waxa barri ay la kulmi doonaan rabbigeen subxaana arrinta intaa kagama aanu hadhin ilaahay waxa uu tilmaamay makhluuqaadka qaarkood oo dadka qaarkood ay u malayn karaan keybkiiyo waxa maqan inay og yihiin inaanay waxba ogeyn buu ilaahay tilmaamay malaa'igtu waxay ka dhihiin makhluuqaadka ilaahay fadilay sharaf iyo karaamo u yeelay waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay u maleeyaan keybkiiyo waxa maqan inay og yihiin sida awgeed baa ilaahay u caddeeyey inaanay ogeyn waid qaala rabbuka lilmalaa'ikati inii jaacilun fi lardi khaliifa qaluu atajcalu fiiha man yufsidu fiiha wayasfiku dimaa wanaxnu nusabixu bixamdika wanuqadisu lak qaala inii aclamu maa laa taclamuun ilaahay wuxuu ihi isagoo malaa'igtii u waramaya dhulka waxa aan yeelaya oo aan ku abuuraya kuwa dadkii iyo makhluuqaadkii ka horeeye uga hadha makhluuqaadkii ka horeeye kuwo uga hadha oo ka dhaxla ayaan dhulka ku abuuraya malaa'igtu waxay yidhaahdeen ilaahayow ma kuwa dhulka fasahaadiya oo dhiig ku daadiya ayaad ku abuureysaa arrinta noocaasi waxay ka garteen bay yidhaahdeen culimadu waxaa jiray makhluuqaad ka horeeya ibni aadam oo fasaadka noocaasi ay tilmaamayaan dhulka ku samayn jiray waxay subxaana watacaala isagoo malaa'igta u jawaabaya wuxuu leeyahay inii aclamu maa laa taclamuun war waxaan ogahay waxaydaan ogeyn markaasuu haddana rabbi subxaana watacaala nabiyullaahi aadam buu baray magacyada malaa'igtuu weydiiyey magacyada ashyaada nebi aadam buu baruu yihi u waran waxaa ilaahay tabaaraka watacaala uu yihi fii aakhiri ilaaya alam aqul lakum inii aclamu hayra asamaawaati waalard wa aclamu maa tubduuna wamaa kuntum taktumuun war miyaanan idin odhan waxaan ogahay waxaa samooyinka ku maqan iyo waxaa dhulka ku maqanba waxa aayaddu ay tusinaysaa si cad inoo tusinaysaa malaa'igtu keybka inaanay ogeyn ilaahay tabaaraka watacaala wuxuu tilmaamay inay yidhaahdeen subxaanaka laa cilma lanaa ilaa maa callamtana ilaahayo waad najahan tahay muxuu ka najahan yahay rabbi tanziihan laka subxaana watacaala waxa uu leeyahy malaaigtu waxay idhahan subxaanak laa cilma lana ila ma callamtana ay tanziihan laka can an yaclama algayba axadu siwaak ilahay waxaanu kaa najaha inaanu kaa fogeynaynaa in axad aan adiga ahayn geybka uu ogaado waxaa adu markaa ay tusinaysaa sida aimada yidhaahdeen imaamu sabri raximah llah wuxuu leeyi fakaana fii dalika awdaxu dalaala wa abyanu lxuja calaa kadibi maqaalati kuli man iddaca shayئa min culuumi اlgeyb waxaa aada ku sugan daliil cad iyo xujo aan shaki lahayn oo tusinaysa inay been ku hadleen cid kastoo sheegatay keybkiiyo waxa maqan inay og yihiin oo ay ka warhayaan sidaasoo kale u leeyahy imaamu shawkanina raximah llah malaa'igtu keybkiiyo waxa maqan inaanay ogeyn waxayna tusinaysa qisatu اlisra wاlmicraaj nebi maxamed ba calayhi salaatu wasalaam ilaahay jibriil uu soo diray dhulkaa laga kaxeeyo beyt ulmaqdis baa la geeyey halkaana waa laga kaxeeyey ila samaa'i dunya samada albaabadeedu way xidhan yihiin oo layskama galo malaa'ig ilaahay soo gaadha buu rabbi u diray subxaanahu wa tacaala malaa'igtii waxay yidhaahdeen markii jibriil uu dalbay istiijaab in loo ogolaado inuu galo samada waayo waa jibriil buu yihi oo yaa kula socdo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo miyaa la ogolaaday inuu halkan yimaado haayo waa la ogolaaday buu yihi haddii keybkii waxa maqanay og yihiin su-aalaha jawaabtooda kuwa haya ayay ahaan lahaayeen mana aanay weydiiyeen jibriil calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo dhacda in fara badan oo ibni aadamka ka midi waxay u malaynayaa jinku inuu ogyahay keybka jinku ma oga keybkiiyo waxa maqan ilaa wax samada uu ka soo xado oo khabaru samaa ka mida mooyaane ilaahay baa taa inuu cadeeye subxaana waxaa rabbi yihi subxaana wa tacaala isagoo ka warramaya nabiyullaahi sulaymaan oo ilaahay sinka uu sakiray falamaa qadaynaa calayhi lmowt maa dallahum calaa mawtihi ilaa daabat lardi ta'kulu min sa'ata falamaa khara tabayanat iljin an low kaanuu yaclamuuna algayba maa labisuu fi lcadaabi almuhiin nabiyullaahi sulaymaan iyadoo jinka ay shaqaynayaan oo amarkiisa ay ku shaqaynayaan ayaa rabbi tabaaraka wa tacaala naftii uu ka qabtay isagoo kursi ku fadhiyo ushiisiina cuskan waxaa rabbi uu leeyahy subxaana jinkii maanay ogeyn inuu nebi sulaymaan dhintay waxaay ku warheen markuu dhacay ee kursigii uu ka soo dhacay iyagoo aboorka ama daabat lard ushiisii uu cuskanaa ay cuntay oo ushii markay dhacdo isaguna uu dhacay waxaa rabbi uu leeyahy subxaana nebi sulaymaan markuu dhacay tabayanat iljinnu an low kaanuu yaclamuuna algayba maa labisuu fi lcadaabi almuhiim jinkii waxay yaqiinsadeen oo si cad ay u ogaadeen keybkiiyo waxa maqan hadday ogaan lahaayeen shaqada adag ee dilligu uu ka haysto inaanay sii wadeen hadday dhimashadiisa ka wareeri lahaayeen laakiin keybkiiyo waxa maqan may ogeyn sida awgeed ayay shaqadii iska sii wadeen wuxuu leey ibnu kasiir raximah llah tabayanat iljinnu walinsu ayda ana aljina laa yaclamuuna algayb kama kaanuu yatawahamuun wayuuhimuuna annaasa dalik aayadda macnaheedu wuxuu yahay waxa u cadaaday jinkii iyo insigiiba jinku inaanay qeybka ogeyn oo markii hore jinku waxaa naftooda ay ugu sheekayn jireen oo ay ku maaweelin jireen qeybkiiyo waxa maqan inay og yihiin dadkana sidaasi ayay ugu sheekayn jireen laakiin dhacdadaasi markay dhacday ayaa waxaa iyaga u caddaatay qeybka inaanay ogeyn dadkii ku dagnaana arrintaasi ayaa u caddaatay waxaa kaloo rabbi yihi subxaana sinka isagoo ka hadlaaya waxay idhaahdeen wa annaa laa nadri asharun uriida biman fi lardi am araada bihim rabbuhum rakadaa wallahi garan mayna bay yidhaahdeen markii nebi maxamed lasoo diray calayhi salaatu wasalaam samadii warkeeda ay dhageysan jireen baa gaad la dhigay gaad baa lagu seeray meelay u maraan bay waayeen madaafiic iyo sawaariikh buu rabbi tabaaraka watacaala ka dhigay xidigihii lagu soo toogto haddii samada ay u dhowaadaan dabeetana waxay leeyihiin wallahi arrintani siday u dhacday garan mayno asharun uriida biman fi lardi am araada bihim rabbuhum rakada arrintaas horteedu inay tahay soo saaritaanka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ma aanay fahmin ee waxay leeyihiin jinkii garan mayno ilaahay subxaana dadka mashar baa lala doonay uu abuuray mise ilaahay subxaana watacaala hanuun iyo khayr buu la doonay garan mayna leeyi taasina waxay si cad inoo fikiraysaa keyrkiiyo waxaa maqan sinkuna inaanay ogeyn waxbana aan laga weydiin karin ambiyada ilaah iyo rasuulka rabbi uu diray darashadooda iyo maqaamkooda inagama qarsoona mana jiro waxaa kamida basarka iyo makhluuqaadka oo ambiyada rabbi ka darajo sarreeya qofka arrintaa sheegtaana waxa uu bixiyey ogeysiisa inuu gaaloobay milladii rabbi tabaaraka wa tacaala uu ka baxay waxaa rabbi uu inooga warramay in badan ambiyadu keybkiiyo waxa maqan inaanay ogeyn inta ilaahay waxyi ugu sheegay mooyaane bal dhegayso nabiyullaahi nuux qoomkiisii waxa uu ku yidhi walaa aquulu lakum cindii khazaain ullah walaa aclamu lgayb idin odhan maayo khazaa'inta ilaahay baan hayaa adduun iyo arsaaq idiin ballan qaadi maayo walaa aclamu lgayb waxa maqanna warkiisa ma hayo mana ogi ayuu leeyahy nabiyullaahi nuux waa nebigii ilaahay doortay baa sidaa le markaasaa kuwa kamida basharka oo ah ducafaa baciiduuna can illaah subxaanahu watacaala ay sheeganayaan keybkiiyo waxa maqan inay og yihiin markaasaa bashar kaloo iyaga ka liita oo cuquushoodii lugta hoosteeda dhigay arrinka noocaasi ay ka waraysanayaan oo ay rumaysanayaan wa haada nabiyullaahi ibraahiim khaliilu raxmaan ma aanu ogeyn keyb malaa'ig buu ilaahay subxaana watacaala usoo diray muu garanahayn inay malaa'ig yihiin ilaahay subxaana watacaala uu soo diray ilaa rabbi tabaaraka watacaala uu uga warramay oo malaa'igtii ay sheegeen inay malaa'ig yihiin bashar buu u malaynayey markii ay salaameen wuxuu yidhi qaala salaamun qowmun munkaruun salaamkii waa laydinka qaaday idinkoo ah qoom aanaan garanahayn hadduu qeybkooda inay malaa'ig yihiin buu garan lahaa waxaa kaloo uu garan lahaa in ilaahay tabaaraka watacaala usoo diray inay malaa'ig yihiin ma aanu garan waxa uu markaa ku yihi alaa ta'kuluun sidii basharka ayuu la dhaqmo wuxuu waraasinta maydaan cunahay inuu ilaahay soo dirayna muu garanahayn oo qowmun munkaruun qooma iyo dad aan la garanahayn inay yihiin buu tilmaamaya haadaa khaliil ullah wa haadaa nabiyullaahi yacquub waxaynu garanaynaa inankiisii yuusuf oo aada iyo aada uu jeclaa inay namadiisu kaxeeyeen oo ceel ay ku rideen ilaahay uu soo diray dad ka fara ceelkii intay kala baxeen ay qaateen oo ay ka idiyeen boqor kamida boqoradii ka talin jiray waddanka masar ma aanu ogey nabiyullaahi yacquub meesha uu jiray inankiisii yuusuf iyo waxa uu ka eedan yahay iyo xaalkiisu waxa uu yahay inuu dhintay iyo inuu nool yahay ilaahay baa ka warramay xaalkiisu halkuu gaadhay wabyadat caynaahu min alxusni fahuwa sabiim labada indhood baa caddaaday murugo awgeed mid aada u murugaysan oo laabta muruga ay buuxisay buu ahaa iyadoo ambiyadii ilaahay aanay ogeyn wixii lugay meeshuu ku maqan yahay ayaa kuwa basharka kamidii islaam guul fadhida ay u tegayaanay odhanayaan waxaasaa layga xabiyo xaggeeduu ku maqan yihi xaggeeday ka ogaan kartaa arrinta nebi yacquub uu ogaan kari waaye oday meelaha fadhiya oo naftiisa meel gaadhsiin kari waayey ayay odhanayaan qofkaasaaskana waad naga maqno aanu leenaha aanu laanahay talow xaggeebuu qabto ma imanaya markaasaa intuu tusbax rogo ama dhulka uu xarxariiqo ayaa wuxuu odhanayaa waa imanayaa waa soo socda waydun hayaabuu odhanayaa nabiyullaahi yacquub baa taa odhan kari waaye warkeedan aan hayn xaggeebuu warkeeda ka hela wahaada nabiyullaahi sulaymaan keybkiiyo waxa maqan ma aanu ogeyn isaguna ilaahay baa inooga warramay jinka iyo insiga iyo shimbiraha iyo xayawaanaad kaleba ilaahay uu sakiray isagoo maalin junuudiisii ciidamadiisii wata ayaa waxaa rabbi uu yidhi watafaqada tayra faqaala maa liya laa ara alhudhuda am kaana min alghaa'ibiin shimbirihii ayaa uu ka war helay oo uu xaalkooda doona inuu ogaado bal inta maqan iyo inta joogto dabeeta nebi sulaymaan wuxuu leeyi waar shimbirkii hududka la odhan jiray maxaa ku dhacay mise waabuu maqan yahay ga talo marka hore inuu maqan yahay muu ogeyn ilaa shimbirihii uu eegay dabeetana waxa u yimi hudhudkii oo warkiga hudhudkii wuxuu yihi faqaala axadtu bimaa lam tuxit bih wa ji'tuka min sabain binaba'in yaqiin nebi sulaymaanow waxaanad adigu ogeyn oo aanad war ka haynin ayaan cilmigiisa anigu soo helay buu yihi waxaan ka imi reer saba nimankii boqoraddu ay u talin jirtay oo qoraxda caabudi jiray nebigeena moxamed calayhi salaatu wasalaam waxa uu ahaa ambiyada ilaahay ka u fadli badan bal ilaahay basharka iyo khalqiga u abuuray wuxuu ahaa ka u fadli badan uguna darajo sarreeya haddana isagoo sidaasi ah sifada ilaahay uu la keliyoobo oo ogaanshaha keybka ilaahay tabaaraka watacaala kumuu qabsan mana aanu sheegan jirin ilaahayna umuu soo dirin dadka inuu uga warramo muqayadaadka waxyaabaha maqane ilaahay aanu u sheegin mana aanu ahayn rasuulku calayhi salaatu wasalaam miday saxaabadu u tagaan oo ay weydiiyaan baadidii meesha ay ku maqan tahay iyo qofkii maqnaa wuxuu ku eegan yahay iyo qofkan bukaa inuu bogsanayo in kale howlaha noocaasiyo rasuulka loolama tegi jirin waayo inaanu ogeyn keybka ayaa saxaabadu ay rumaysnaayeen oo ay caqiidaysnaayeen oo ay yaqiinsanaayeen ilaahay baa aayaada cadcad kitaabkiisa inoogu sheegay oo tusinaya rasuulunaa muxamed wa xabiibunaa calayhi salaatu wasalaam keybkiiyo waxa maqan inaanu ogeyn ilaahay baa amarkiiyo nebi maxamed waxa u ihi qul laa amliku linafsii nafcan walaa dira ila ma shaaa allah walaw kuntu aclamu lgayba laistaktartu min alkhayr wma maskaniya suu in ana ila nadiiru wabashiiru liqowmi yu'minuun waxaa tidhaahdaa nebi maxamedow anigu naftayda wanaag uma hayo xumaana kama celin karo ilaahay baa caalamkan maamula masaa'ibta soo socota iskama leexin karo wanaagyada u garab maraayana ma soo duwan karo wuxuu ilaahay ila doonay mooyaane haddaan ogaan lahaa keybkiiyo waxa maqan laistabtartu min alkhayr khayrkiiyo wanaagga ayaan badsan lahaa oo wanaaggu meesha uu ku soo fool leeyahay baan usii geli lahaa oo aan usii fadhiisan lahaa haddii aan ugu sii noqon lahaa wax dhibaatiina iguma aanay dhacdeen waayo meesha ay kusiisto ku soo socoto ayuun baan ka bayri lahaa laakiin anigu keybka ma ogi waxaan ahay rasuul ilaahay soo diray waxaa lay soo dirayna dadka inaan u bushaareeyo oo aan u digo nebi maxamed ba calayhi salaatu wasalaam ilaahay uu faray inuu sidaasi yidhaahdo in aanu naftiisa wanaag iyo xumaantoona aanu uhaynin in aanu keybkiiyo waxa maqan ogeyn waxaa la isweydiin karaa dadkan maanta keesa keybkiiyo waxa maqan inay og yihiin sifadee iyo tilmaanteeday leeyihiin dad mujtamaca dhexdiisa darajo kulama yihiin ma culimo la yaqaanaaba ma tujaar ku caanbaxay xoole inay haystaanba waa dadkiisa oo sidaa ay tahay waxaan u malaynaya inaanay naga naga qarsoonayn waa islaam buul yar dhex fadhida oo laga yaabo qadadi inay leedahay iyo oday suuqa u saxaad tegay ayaa keybkiiyo waxa maqan la weydiinaya keybkiiyo waxa maqan hadduu og yahay miyaanu khayrka isagu badsadeen isaga ayana xanuunsado markaasaa la leeyahay xanuunka naga dulqaad isagu xanuunka fayskamu duween hadduu arrinta noocaasii awood u leeyahay isaga ayaa khayr fara badan u weydaaranaya hadduu keybkiiyo waxaa maqan og yahay soo naftiisa waxumuu qabteen dadka cuquushooda xageeday qabatay miyaan la fikir ahayn qofka adiga kaa liita ee adigu addaanto xagga wanaagga wanaag diineed iyo mid adduunyada sideebaad ugu malaystay inuu kaaga ogaal badiyo keybkiiyo waxa maqan oo isaga aad naf uga daydo waxaad weydiinaysaa waxaa kaloo ilaahay uri subxaana watacaala sibaynuu cadaynay nebi maxamed keybkiiyo waxa maqan inaanu ogeyn وممن حولكم من الأعراب المنافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم وحردوا ليهي kuwa reermiyiga ee magaalada madiinaha reeraheeda degan waxaa kamida kuwa munaafiqiina islaam muutisanaya gaalnimana ay u qarsoon tahay reer madiinana kuwa noocaasibaa kamida oo maraduu cala nifaaq nifaaqa dhex galay oo nifaaqu waxa weeyaan quluubtooda si fiican uu degay oo laa taclamuhum adigu aanad ogeyn nebi maxamedow hadda waa munaafiqiintii ku jiray sufuufka salaada markuu tukinaayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee ku dhex jiray saxaabada marka la jihaadaayo ayaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam aanu ogeyn ilaa kuwa ilaahay u sheegay mooyaane oo rabbi subxaana watacaala uu leeyay laa taclamuhum wuxuu leeyahy rabbi subxaana watacaala ma ogido adigu warkama haysid haddaynu u noqono sunada rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam waxaa inoo muuqanaya adilla iyo shawaahid iyo dhacdooyin fara badan oo ina tusinaya rasuulku keybkiiyo waxa maqan inaanu ogeyn inta waxii loogu sheego mooyaane waxaa imaamu albukhaari warinayaa caaisha radia allahu canha waxay tidhi man xadasaka ana muxammadan yaclamu lgeyb faqad kadab qofka kuugu warama inuu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ogaa keybkiiyo waxa maqan been ayaa uu sheegay wa huwa yaquul qul laa yaclamu man fi samaawaati waalardi algayba ila allah iyadoo aayaddaa lagu soo dejiyey nebi maxamed isna uu kamid ahaa kuwa dhulka jooga sideebuu keybkiiyo waxa maqan u ogaan karaa waxa rabbi tabaaraka watacaala uu sheegay mooyaane rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam waxaa dhacday sida bukhaari iyo muslimba ay warinayaan waxay leedahay caaisha radia allahu canha rasuulka oo duulimaad iyo jihaad ku jira ayaanu raacnay markaanu marayna meesha la idhaahdo bayda ayaa waxaanu degnay halkaasi markii laysiri guura waxaa la waayday leeday kuul aan lahaa dabeetana rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii waxay ku absaameen kuulkaa kuulshaa raadinteeda iyo baadidoonkeeda meeshaasina biyo ma aanay lahayn dadkuna biyo ma aanay sidan bay leedahay caaisha radia allahu canha dabeetana dadkiibaa utegay abubakr iyagoo caaisha radia allahu canha ka ashakeynaya ole bal u fiirsa abubakar weynantaadii rasuulkii calayhi salaatu wasalaam iyo dadkiiba halkan ay ku absaamisay biyana ma haystaan abubakar baa yimid bay leedahay iyagoo rasuulka calayhi salaatu wasalaam nabtayda uu ku hurdo dabeetana aad buu i canaanta wixii oran karayabay uu yidhi waxaa markaa uu sameeyey inuu kalidayga gutiyey aadna arrintaasi way i xanuunsisay bay leedahay caaisha radia allahu canha haddii rasuulku aana dharteyda ku siifi lahayna waan dhaqdhaqaaqi lahaa xanuunka igu dhacay awgeed dabeete ilaahay subxaana watacaala waxa uu soo dejiyey aayaadku tayamum aayaadka ka hadlaya gebagebaysiga marka biyo la waayo waxay leedahay caaisha radia allahu canha subixii ayaa meeshii la doonay in laga guuro waxaa la kiciyey awrkii awrkii caaisha ay raacaysay awrkii markii la istaajiyey mise waaba kuushii awrku halkii uu ka kacay taalla nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam awrkaasi meel dheer kamaanu jirin meeshaasi uu joogay buu awrkaasi joogay kuushaasina waxay u jirtay masaafo aad iyo aada u gaaban awrka ayuunbaa ku fadhiyey oo ka xigay hadda nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ma aanu ogaanin dhibka iyo mashaakilkaa saxaabada la kulmiyo biyola-aanta iyo haraadka halkaa ugu fadhiyo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam keybki iyo waxa maqan hadduu ogyahay ilaahayna maaanu ogeysiin oo xikmad buu ka lahaa xikmadaasi oo ah in dadka biyola-aan ay ku dhacdo dabeetana loo sharciyeyo tayamumka qiso labaad waxay tahay oo arrintaasoo kalena tusinaysaa waxaynu ognahay caaisha radia allahu canha iyadoo safar kula jirta rasuulka in caaisha radia allahu canha iyadoo ka maqan hawdadkeedii kursigeedii lagu qaadi jiray awrka lagu saari jiray ee dushana ka qufullaa inay saxaabadii moodeen inay ku jirto oo awrkeedii ay ku rareen oo caaisha radia allahu canha halkaasi lagaga tegay meeshii mar ay kusoo noqotayna ay timi iyadoo dadka ay ka maqan yihiin halkaa uu kusoo maray mid saxaabada kamid oo dadka ka dambeeyey caaisha radia allahu canha awrkeedii uu soo saaray kuwii munaafiqiinta islaamka necdaa ayaa doonay fursadda inay ka faa'idaystaan si ay u dhaleeceeyeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam diinta islaamkana dhibaato ay ugu geystaan caaisha iyo ninkaa saxaabiga ah ayaa xumaan ay ku tuhmeen qisada caynkani dhinacyo badan bay naga tusinaysaa rasuulku keybkiiyo waxa maqan inaanu ogeyn waata koowaadi markii hawdaskeeda la qaadaayey rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu odhan lahaa caaisha way ka maqan tahay oo kuma jirto ka daayo oo hala suga buu odhan lahaa ee caaisha halkaasi tagamuu tageen laakiin keybka muu ogeyn taasaa sababtay in la qaado hawdaskii iyadoo caaisha ay ka maqan tahay dhinac labaad marka laga eego kuwii ifkiga sameynay rasuulka calayhi salaatu wasalaam muu odhan markiiba been baad sheegaysa caaishana wuxuu ku lahaa rasuulku iyo caaisha in kunti almamtu bidambin faastakfir illaah wailaa sayubari'uki illaah caaisha haddaad dembi samayso waxaa la sheegayaa uu run yahay ilahay utoobadkeen buu lahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam haddii kalena ilaahay baa ku dari yeeli doona oo waxay soo dejin doona laakiin anuu kuma dari yeeli karo waayo ma ogi arrintan inay dhacdiyo in kale bal rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabada qaarkood buu kala tashaday caaisha inuu furo caliy bin abi aalib waa kii yidhi yaa rasuula allah annisaau gayruhaa katiir rasuulka ilaahay oo dumarka kale way farabadayi macnaa iska sidaa caaisha iska furo gabadh kale iska guurto zayd saxaabigii la odhan jirayna waa kii ku lahaa wallahi ya rasuula allahi ma maa calimnaa ilaa khayra rasuulka ilaahay ow caaisho khayr mooyaane xumaanaw kuma ogin buu yidhi heerkaa rasuulku muu gaadheen oo ma aanu kala tashaday saxaabada qaarkood caaisho inuu furo haddii qeybkiiyo waxa maqan waxa weeyaan uu ogaan lahaa ilaahay baa caaisho bari yeelay oo soo dejiyay aayaad qur-aan ah oo tusinayo waxaa laga sameeyey buu been yahay qiso kale waxay tahay walaalayaal rasuulku calayhi salaatu wasalaam maalintii uu la dagaalamayo gaalada dagaalkii uxud la ohan jiray waxaa dhacday koox saxaabada kamida oo ahaa raggii sheeshiyaanka ahaa ayaa rasuulku uu saaray buur yar oo udhaxaysa magaalada madiina iyo buurta uxud oo hoosteeda ay macrikada iyo dagaalku uu ka socday waxaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku yidhi halkaa kasoo daadegina haddaad aragtaan anagoo guulaysanay iyo haddaad aragtaan anagoo haadkina cunayaba oo nalaga adkaaday markay saxaabadaasi arkeen in ay islaamki iyo dadkiisa ay guulaysteen ayaa qaar fara badan oo kamidii meeshii ay kasoo dhaadhaceen iyagoona waa gaaladii la jebiyey qaniimada aynu gaadno qisada waxaynu uga soconnaa hadduu rasuulku calayhi salaatu wasalaam qeybka ogaan lahaa dee wuxuu ogaan lahaa raggaasi hadhow inay meesha kasoo daadegi doonaan oo dabeeta gaaladu dhinaca dambe ay kaga iman doonto oo muslimiinta dhibaato loo geysan doono laakiin qeybka ma aan ogeyn sidaa awgeed baa raggaa meeshaasi uu diray rasuulku calayhi salaatu wasalaam qiso kale waxay tahay sida anas ibnu maalik uu warinaayo qabaa'il fara badan oo kuwii carbeed kamid a sida ricir iyo dakwaan iyo kuwo kale ayaa u yimi rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyagoo islaamnimo muujisanayo waxay yidhaahdeen markaas waxaadna raacisaa rag qur-aanka dadkaygii bara waxaa rasuulku uu raaciyey calayhi salaatu wasalaam sabcuuna rajula min alansaar toddobaatan nin oo kamida ansaarta oo loo yaqaanay alquraa maalintii way shaqaysan jireen oo xaabaday soo guri jireen habeen jira qur-aanka ayay akrisan jireen dabeeta marka ay marayaan biirulmacuuna meel la yidhaahdo ayaa ay ka baxeen ballankii rasuulka ay la galeen nimankaas dabeeta saxaabadii ayaa ay laayeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam aada buu uga imaaday bildan ayaa uu habaariyay qabaa'ilka oo uu qunuudayo hadduu qeybkiiyo waxa maqan ogaan laha oo ogaan lahaa in saxaabada la laynayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ma aanu raaciyeen raggaana ma aanu rumaysteen qiso kale iyaguna taasi ku dhow rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam waxaa magaalada madiine ugu yimid dad meelo kale ka yimi dabeetana waxaa ku dhacay istiwa dalkabiisha ayaa ku dhacay oo sawdii bay la qabsan waayeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa waxa uu amray nimankaasi in la kaxeeyo oo geelii sakada ee joogay loo liso caanihiisa iyo kaayihiisa laysugu daro nimankii markii sidaa loo sameeyey saa loo dhaxkoriyo waa bogsadeen laakiin way ka abaalka dareen waxa ay sameeyeen geelii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa ay dhaceen ninkii saxaabiga ee ilaalinayeyna indhaha ayaa ay ka soo rideen galugaha iyo gacmahana waa ay ka sareen waanay ridoodeen oo islaamkii waa ay ka noqdeen haddii rasuulku calayhi salaatu wasalaam qeybkii waxa maqan uu ogaan lahaa nimanka noocaasi ah geelaasi in loo diro ma aanu amreen qiso kale oo aynu kusoo gabagabeyno qisooyinka noocana rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam isagoo saxaabada maalin maalmaha kamida tukanaya tukinaya ayaa qanacan caleyh labadiisii kabood bay bixiyey saxaabadiina rasuulkay ku dayeen oo kabahoodii bay bixiyeen salaada markii laga baxay ayaa rasuulku wuxuu ku yihi maa lakum khalactum micaala war maxaa idinku dhacay kadihiini aad u bixiseen waxa yidhaha rasuulka ila waxaanu ku aragnaado kadii bixiyeyo dabeeto waanu kugu dayano aniguna kadihii baanu bixin waxaa rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam jibriil baa ii yimiyo wuxuu iga waramay in kabaha najaasa ay ku taallo kabaha rasuulku uu ku tukanayo uu gasan yahay waxaa xagga hoose kaga yaalla ma aanu ogeyn oo arrin markaa ka maqan oo ka qarsooda ilaa jibriil calayhi salaatu wasalaam uga waramay haadaa nabiyuna maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaan qeybkiiyo waxa maqan ogeyn qur-aankaa caddeeyo sunnadaa balballaadhisay kuma ayaa sheeganaya inuu nebi maxamed ka darajo sarreeyo oo uu gaadho isagu heer uu ogaado waxyaabaha maqan oo dadka uga warramo arrinta noocaasi uu ku shaqaysto oo muhiimad uu ka dhigtay iyo xirfad uu ku raadiyo risqi iyo adduunyo saxaabada waxaynu garanaynaa inay ahaayeen ilaahay tabaaraka watacaala khalqigan uu abuuray kuwa u fadli badan bacda alambiya ummadan iyaga ayaa u fadli badnaa bacda nabiyina calayhi salaatu wasalaam haddana maca dalika qeybkii waxa maqan bay ogeyn mana aanay sheegan jirin lama sheegin nin saxaabi oo faaliyo ahaa ama gabar saxaabiyadoo fooxisad ahayd ama la odhan jiray bal waxbaa dhacay aynu u tagno saxaabigii hebel haynooga warramo qeybkiiyo waxa maqan iyo bal sanadkan inuu abaar noqon inuu barwaaqo noqonayo iyo qofkani inuu dhimanayo inuu noolaanayo iyo inantan in la guursan doono iyo in kale iyo inaynu xoolo heli doono iyo inaynu waxaweyaan khasaari doono saxaabada mid kamidoo waxaa la weydiin jiray ama isaguba sheegan jiray inuu ogyahayna maanu jirin intaa way ka darajo sarreeyeen ilaahayna intaa waa uga cabsi badnaaye ilaahay baa inooga waramay keybka iyaguna inaanay ogeyn ilaahay baa waxau ihi waacidduu lahum ma statactum min quwa ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم waxaana buu leeya gaalada u diyaarsada hog iyo gaadi aad kula dagaalantaan kaasoo aad ku cabsi gelinaysaan aad ku argagixiso gelinaysaan cadowga ilaaha iyo cadowgiinaba iyo waakhariina min duunihim cadowga gaalnimada cadaysta kuwo kaba ka sokeeya oo laa taclamuunahum idinku aydaan ogeyn oo laga yaabo naseex inaad u malaynaysaan waa munaafiqiin oo allahu yaclamuhum ilaahay u ogyahay saxaabada munaafiqiintaa dhex socotay islaamnimada umuujisana umuujisanaysay waxa ay sheegayaan inuu run yahay iyo inuu been yahay ma aanay kala ogeyn ilaa ilaahay uga waramo subxaana watacaala ama iyaguba gaalnimadu ay la soo banbaxaan oo ay muujistaan iyadoo arrintu walaalayaal saasi ay u caddahay laakiin waxaa meesha taalla shubho shubhadaasi oo kala dhex gashay dad fara badan iyo iimaankii ay rumayn lahayn nusuustaasi cadcad shubadaasi waxay tahay oo dad fara badan markiiba ay isweydiinayaan haddii qeybka haddaa ilaahayna oo cid kale aanay ogeyn kuwan faariyayaasha iyo saaxiriinta iyo munajimiinta soo kuwa ku waramo waxyaabo maqan oo dabeetana sidii ay u dhacdo taa ilaahay baa tabaaraka watacaala warkeedayna siiyey ilaahayna tabaaraka watacaala iyadoo shubhada iyo ishkaalkaasi inagu taagay nagagama aanu tegin waxaa ilaahay ka waramay shayaadiinta inay kamid yihiin kuwa warka samada ee ilaahay malaaigta u waxyoonayo soo dhegaysta waxaa rabbi uri waana waxay dhahaan jintii waanaa lamasna asamaa fawajadnaaha muliat xarasan shadiida washuhuda waxay yidhaahdeen samadii berigii hore waa iska tegi jireen oo waa iska dhegaysan jireen nebi maxamed markii lasoo diray waxay leeyihin waxaanu aragnin samadii oo gaadh fara badan la dhigo malaa'iga ilaalinaysa waxba aan laga dhegaysan karin oo waran cilaad tawaariikh ilaahay tabaaraka watacaala uu diray uu dhigay uu ku soo diraayo cidda isku dir isku dayda inay dhegaystaan warkaas samada waanaa kunaa naqcudu minha maqaacida lissamc faman yastamic ilaana yajid lahu sihaaman rasada meelaan iska fadhiisan jirno warkaas samadaan dhegaysan jirnay laakiin maanta qofka dhegaysta tawaariikh baa ilaahay uu kusoo dirayaa bay idhahdeen nebi maxamedna sidaasoo kale markii kuhaanta la weydiiyey wuxuuhi inahum laysu bishay wax allaale waxay yihiin ma jirto markii la yidhi dee mararka qaarkood bay noo sheegaan arrin oo sidiibay u dhacda waxaa rasuulku uhi calayhi salaatu wasalaam tilka alkalimatu min alxaq yaksufuha albinniyu fayuqarqiruhaa fii uduni waliyihi min alins qarqarata dajaaja fayaziiduuna macaha akthara min mi'ati kadba rawahu lbukhaari can caaisha war warkan saxday idiin sheegayaan waa warkii xaqa ahaa ee shayaadiinku samada ay uga soo xadeen ee ay u keeneen deeto shaydaanku markuu keeno ka ay saaxiibka yihiin ee reer hebele ina hebele la yaqaano ee faaliyaha iyo islaamka fawxisada ah ayaa warka noocaasi ugu keenaa dabeetana ila waxyaabaha la weydiinayo warkan loo keenaya waa kala badan yihiine boqol beenood in ka badan bay ku daraan buu leeyahy rasuulka calayhi salaatu wasalaam mar kale wuxuu sheegay rasuulku sala allahu alay wasalam inay shayaadiintu fuulfuulaan ilaa samada si ay u dhegaystaan warka malaa'igta loo waxyooday dabeeta waran ciraad lagu soo diro suurtagal ay tahay kelmadii inay baxsato ay tuuraan iyadoo weli waran ciraadka aanu ku dhicin iyaga iyo kelmadii inay isla gubtaanna inay suurtagalta haddii kelmadaasi ay usoo badbaado waxay u keenayaan buuri rasuulka calayhi salaatu wasalaam kuwa ay saaxiibada yihiin ee kamid insiga oo ilaahay baa wuxuu yihi wa ina shayaaiina la yuuxiina ilaa awliyaai shayaadiintu warka qarsoon waxay u keenaan kuwa ay saaxiibada yihiin oo beenaalayaasha ee faaliyayaasha ah hal unabiukum calaa man tanazalu shayaaطiin tanazalu calaa kuli afaakin asiin yulquuna asamca wa aktaruhum kaadibuun waxaa rabbuu leeya ma idinka waramaa kuwa shayaadiintu ay ku soo degtay warka ay u keento ee sheegta waxa maqan inay og yihiin awliye ilaahay maaha ilaahayna uma dhowo waa awliye shaytaan mid kastoo beenaala oo dambiila ayaa shayaadiintu ay kusoo degaan dabeetana war samada ay kasoo xadeen bay u tuuraan mararka qaarkoodna ama inta badanna shayaadiintu been baabay lugsiiyaanba markay warba soo waayaan dabeeta beentunbay iyaguna dadka gogga u geliyaan dadkii masaakiinta ah caqligaabka ahaa sharcina aan waxba ka garanahayn amaba sa iimaankoodu uu daciifka ahaa shayaadiintani bilaad ku shaqayn maayaan oo warkan bilaad ku keeni maayeen dawaariikhdan maxay ugu badheedheen waxay ugu badheedheen in kuwan insiga iyagana shaqaa u qabtaan shaqada u qabtaanna waxaa ka mida inay gaaloobaan oo qofka sheeganaya waxaa maqan inuu ogyahay waa gaaloobay shayaadiintu intaasay ku istareexayaan waxaa laga yaabaa ninkan faaliyiin inuu musxafkii suuli ku riday ama uu ku kaajada ama uu ku dul istaagay ama diinta inuu caayo waxaaba laga yaabaan inuu dadka la tukado dadkay ku tusinayo inuu muslim yahay laakiin waxa uu sameeyo qof waxaasoo kala sameeyey ayuunbaa shayaadiintu ay u shaqayn karaa ilaahay baa ka warramay insigu inay odhan doonaan yowma alqiyaama rabbana istamtaca bacduna bibacd wabalagnaa ajalana aladii ajalta lana ilaahay waan isku raaxaysanay bay odhan doonaan marka sinkii la yidhahdo war maxaad u lumiseen dadkan ayaa insigii ay ka hor jawaabi doonaan waxay odhan doonaan ilaahay waan isku raa isku raaxaysanay oo dee manaafic iyo waxtar baan isweydaarsan jirnay tan aynu ka hadlayna ayaa kamida sidaa awgeed walaalayaal kuwaasi kuhaantaha iyo faaliyaha iyo saaxirka iyo xidigiyaha in loo tagaa ma banaana qofka u tagana ee wax weydiiyana walow yaanu rumaysan be waxaa rasuulkeenu uu sheegay calayhi salaatu wasalaam inaan salaad laga aqbalahayn arbaciina leyla afartan habeen inaan salaad laga aqbalahayn imaam muslim baa warinaya qofka rumaysana waxaa rabbigeen uu rasuulkeenu ka waramay calayhi salaatu wasalaam inuu yahay mid gaaloobay oo ka baxay miladii nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam lagu soo dejiyey xadiidkuna saxiixuljaamica ayaa uu ku jira waxa uu yihi markaa sheekh xaakim ibnu axmed alxakami waman yusadiq kaahinan faqad kafar bima ataa bihi rasuul lmuctabar qofka rumaysto faaliye iyo mid kastoo sheeganaya qeybkiiya waxa maqan inuu ogyahay waa ka gaaloobay diintii lagu soo dejiyey nebigii muctabarka ahaa ee tixgelinta lahaa waa nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam waxaa markaa dhacday walaalayaal in faalka si fara badan ama noocyo badan ay u adeegsadaan kitaab baa laga faaliya waxaynu maqalnaa iyadoo la leeyahay qofkii hebel uu xanuunsanaya waa loo kitaab furay ma qof baa jira xanuunka hayaa kitaab uu kusii qoran yahay oo cigaysyoogeyba ay tidhi hebel hebel ninka ladha xanuunka noocaasibaa ku dhici doona kitaabkani muxuu yahay kitaabkani waa laga faalinaya xuruuf iyo kelimaad ku qoran baa laysku hagaajinaya dabeetana waxaa loo daliishanaya qeybkiiyo waxa maqan waa faalka nooc ka mida waxaa dhacdo walaalayaal dadka inay ku dagaan kuwaa qeybkiiyo waxa maqan sheeganaya inay og yihiin inay dadka u sheegtaan inay yihiin kuwa dabiibo ah oo meelaan laga aqoonin buu imanaya dabeetana wuxuuna dadka ayaan dabiibaa oo qof kastoo loo taageel waa aniga ayuunbaa sanceeya dabeetana dadkii arrinta noocaasi ayay ku dagmayaan faaliyana waa uu yahay ninkaas kaahino ilaahay tabaaraka watacaala ka fog dabeetana faalkiiba waxaa loo soo marinayaa dhinaca ah iyagoo dawow raadinaya qofkii xanuunsanayay qofka muslimka waa inuu ilaahay ku kalsoonaado subxaana watacaala qofka xanuunsanaya waa inuu ku daweeyo dawooyinkan maadiga aynu naqaano ama waa inuu ku daweeyo dawooyinka macnawiga qur-aan uu ku akriyo oo u duceeyo laakiin faaliyo ama fooxiso in loo geeyo maaha waxay u qaban karaana ma jirto qofka ayuunbaa diintiisa waxa weeyaan ku sheegaya ilaahay khayrkiiyo wanaagga hayna waafajiyo ummadda islaamkana ha ka badbaadiyo kuwaa sharkooda dadka islaamkana gaalnimada noocaasiya ee loogu baaqaayo ilaahay tabaaraka watacaala ha tusiyo oo indhahooda waxa weeyaan haw furo wallahu aclam wasala allahu calaa nabiyina maxamed halkan su-aal baa ku qoran su-aashaas waxay leedahay waxaa noo sharaxdaa daawooyinka ay dumarku ismariyaan sida madoobeysada casayshaysada iyo tan markaa timaha ama madaxa la mariyo ama gacmahaba daawooyinka dumarku ay ismarinayaan hadday tahay dawada madow ee madaxa la mariyo taasi waa midaan jaa-is ahayn oo aan banaanayn waayo rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam waxa uu yihi oo ka ansaxdo ka sugnaatay waxaa akhiru zamaanka iman doona oo ummadayda kamid noqon doona qawmun yasbaquuna bisawaad ka xawaasili tayr laa yajiduuna raaixata aljana laa yadkuluuna aljana walaa yajiduuna raaixataha qoom madaxooda marin doona sibaaq ama wax madoobay marin doonaan waxa uu rasuulku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam waciid iyo goodi daran oo kuwa noocaasiyo loo ballan qaado ama loo yaboohay kaasoo ah jannada udigeeda inaanay heli doonin waxa qofku jannada udigeeda uu ku waayeyna inuu xaaraan yahay waa arrin cad oo qof kasta oo muslimi uu fahmi karo taa xukunkeedu waxaan umalayn inuu waadix yahay amaa taa waxa weeyaan dawo madow in la mariyo sidka meel kale sida gacmaha oo kale iyo lugaha haddii aanay wax darara iyo wax dhibaata qofka caafimaadkiisa iyo jirkiisa aanay u keenahayn jirkiisana aanay bedelahayn oanay googoynahayn sida xibnaha oo kale dumarku ay isticmaalayaan islamarkaana dumar gaalaana aanay kaga dayanahayn tabarus iyo bambaxna aanay arrinkaa ku samaynahayn oo gacmahooda iyo lugahooda hadhow kole aanay qaawinahayn marinteeda wax daliila oo mancinayo diidaya ma jiro waalcilmu cinda allah amaa dawooyinkan cadcad ee dumarku laga yaabo inay timaha mariyaan waxyaabaha madaxa casaynaya hadduu yahay xinno oo kale waa shay jaa-isa oo banaan oo waxa la diiday wax madow in madaxa la mariyo waxa casna lama diidin oo rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadaba waa ka sugnaatay in wax cas madaxooda markaa ay marin jireen oo ku midabayn jireen laakiin waxaa muhima haddii waxa casa laysmarinaya uu yahay dawo in laba arrimoodba layska ilaaliyo arrinta koowaad waxay tahay waa inaanu ahayn wax qofka timihiisa waxyeelaya oo hadduu waxaas yahay qof qofka timaha mid kaba daadinayaba walow muddo markay kasoo wareegtaba ha noqotee shayga caynkaasiyo qofku inuu ismariyaa ma banaana waayo timahan ilaahay baa kusiiye subxaana watacaala inaad khasaariso dhibaato u geysatana mid laguu ogol yahay ma aha oo rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam xataa waxa uu diiday timaha in la duleeyo laga ilaaliyo feedhista iyo nadiifinta maxaad umalaynaysaa haddii la mariyo wax daadinayo cudur iyo xanuun waxa weeyaan ku ridaayo arrinta labada la iska ilaalinayo waxay tahay haddii taa laga badbaado inaanay meesha ku jirin tasabuh bilkaafiraat naagaha gaalada in arrinta noocaasi aan lagaga dayanahay oo haddii arrintaasi ay tahay mid gaalada lagu yaqaano dumarka muslimaadka ismarinayaana gaalada ay kaga dayanayaan dee gaalada in lagu daydaa waa xaaraan waman tashabaha biqowmin fahuwa minhum sidaas yuri rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam amaa dawooyinkan kale dumarku jirkooda ay mariyaan ee iminka dumarku ay isku cadeeyaan kuwa caynkaasi ah iyadoo aan sharciba loo bandhigin oo aan nusuusiyo adilada aan loo raadin waxaan malaynayaa qof kaloo caqlilaba inay u caddahay u muuqato in dhibaato mooyaane naf iyo waxtar aanay lahayn haddaynu shareecada u bandhignana uma banaano qofka muslimka ah inuu khalqiga ilaahay subxaana watacaala uu bedelo rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamay dumarka khalqiga ilaahay bedelaya inay yihiin malcuunaad kuwa la nacdalay ilaahay tabaaraka watacaala naxariistiisa laga didiyey oo laga eriyey oo waxa weeyaan laga fogeeyey waxaa markaa taa raaca inaynu naqaano aynu ognahay dawooyinkaasi inay ugeystaan qofka jirkiisa dhibaatooyin oo xanuun dadka qaarkood ay ka qaadaan oo gabadhii waxa weeyaan aanay sidii dabiiciga ahayd ilaahay u abuuray u noolaan jirtay aan u noolaan karin qofka muslimkaana uma banaana inuu isticmaalo shay jirkiisa darar dhibaato mooyaane waxtar aanu lahayn amase waxtarba ha lahaadee dhibkiisa waxtarkiisa uu ka fara badan yahay oo rasuulkeenu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam laa darara walaa diraar dhib lama ogola naftaada inaad dhibto dad kaleo ibni aadam inaad dhibtona dhib laguu ogol yahay maaha markaa dawada caynkaasiyana sidaasi iyaduna ay ku noqonaysaa mid mamnuuca meesha la doonaya ha la mariye oo shariicada islaamku aanay ogolayn qofka muslimka arrintaasi ku dhacay isagoo jaahilkaana ilaahay uga toobad keena waman taaba taaba allahu caleyh qofka toobad keena ilahay waa ka toobad aqbalaya hana joojiyo toobada shuruudeeda waxaa kamid ah shaygii in laga go-o oo la joojiyo qofka ilaahay uu ka badbaadiyeyna ee naftu laga yaabo inay ugu sheekeynaysa inuu arrinkaa sameeyaana arrinkaa xukunkiisa u ogaado iyaanu u dhowaanin quruxduna waa akhlaaqda iyo dabeecadda iyo diinwada diin wanaagga quruxda dhabti waa ta noocaasiya quruxduna waa inuu qofku u noolaado sidii ilaahay subxaana watacaala u abuuray wallahu aclam sala allahu cala nabiyina maxamed sheekh halkan fadhiya lacagta faaliyuhu uu soo saaro reer ma laga biilin kara lacagta faaliyuhu uu qaato waa xaaraan suktiya oo booliya waxaana rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka sugnaatay fi saxiix anahu nahaa can samani lkalb wa mahri lbagiy wa xiliwaani ilkaay xadiisu jaabir bni cabdillaah waxa uu nahiyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo uu xaaraantimeeyey xoolaha laga shaqaysto ay walaan qofku ay intuu iidiyo xoolaha kasoo baxa waa xaaraantimeeyey amaba ay intuu kireeyo musqaayada uu ka qaadanayo waa la mamnuucay nahru lbagiyina waa la mamnuucay gabadha xuni waxa ay qaadatee shirka waxa weyaan ka ganacsanaysa walciyaadu billah waxaa kaloo la mamnuucay xilwaan ilkaari kafaaliyaha xoolaha aan waxawn u gelina dadka intuu been u sheegay uu ka qaatay saasaa rasuulkeena caleyhi salaatu wasalaam uu u xaaraantimeeyey waxaana lala naseeyey la garab dhigay labada arrimood foolxumadoodu ay muuqato oo xoolihii ay laga shaqaystay iyo xoolihii zino laga shaqaystay iyo xoolihii faal laga shaqaystay ayaa isku mid rasuulku caleyhi salaatu wasalaam uu ka dhigay dhammaantoodna uu mamnuucay oo uu diiday qof muslimiina inuu calooshiisa geliyo maaha waxaa dhacday abubakar radia allahu canhu wuxuu lahaan jiray nin addoona addoomahana dee way soo shaqeeyaan xoolahana waxay u keeni jireen dadkii addoomaha u yihi dabeetana maalin ayaa u xoolo u keenay xoolihii abubakar markii uu calooshiisa geliyey ayuu xaggaad ka keentay wuxuu ihi berigii jaahiliyada islaamka hortii ayaan maalin saaliyeeyo dabeeta maskaahadii baa laygala maqnaayo maskaahadii way keenay weeyaan abubakar radia allahu canhu farta ayuu afkiisa geliyey gacanta ayuu afka iska geliyey xoolihii caynka ahaa iyo xaaraantii calooshiisa gashay oo weliba aanu marka hore ogeyna waa uu iska soo